bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka hamiina midcad warsansin haytamay baa ku mid ahaa kokumidda nabadoonnada gobolka hiiraan oonka baaqi dadkuwal haysadan inti biyo dhaaminyo sameeyaan maadaama dadka dan yartay hafuun saartay biyo la'aan faahfaahinaha ku bahan iska hore maada ku dhihi magaalada muqdisho madaxweynaha hirshabeelle oo jarmalka kala kulamay xubno ku tirsan dalkaasi xiisadan dhehayta ganacsatada iyo weliba shirkada d b wall oo ku teegan dekada berbera ciidamo ku tirsan puntland oo isu kubahan deegaanka ku tirsan gobolka bari madaxweynaga jabuuti oo deeray magaalada muqdisho shaqaalaha wasaaradaha qaar ku mid a oo landiida intii oo marana waddada madaxtooyada obsaha wajahday shaqaalaha d b wall ee soomaaliya ku howlgalaayaan akhbaaraadka bannaankeeda cad warsan singhaytan may baa ku mid ahaa shagsigii ku damboeyey weerarkii new zealand oo maxkamad laha surunjihaya iyo weliba trump oo markii inka horraysay adeegsaday codka diidmada qeehana
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiinamo sabta oo eeda galaasi dhuunsidayaal taarigdanaka beeganta tumiilita bele saddexaad sanadka lamada kun tumiyo sagaalka warkii ofidsanga kokumada nabadoonnada gobolka hiiraanga yamay baa anka baaqaya dadka wal haysadanga antii biyo dhaamin an sameeyaan dadka dan yarta ee ka dhaqan gobolka hiiraanga bashiir cabdulaahi ismaan iyo faahfaahinta warkuun beledweynahan iinku diray nabadoon dacare xirsi nuur oo ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan in biyo dhaamin ay u sameeyaan dadka ku nool afarta xaafadood magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah tuulooyin hoos yimaada oo biyola-aan ay ka jirto ayadoo asalba dalku oo dadku uu tabaan la ahaay uuna lacagshan soomaaliya haysan oo ay ka xun tahay haddana waxaa ku darsoomay biyola-aan marka afarta xaafadood anigoo yacni uu ka hurgalay oo soo wareeslay oo tegey waxaan soo arkay dad aad iyo aada u liidan biyolaan biyaha macuno biyihii yacni webigii waa guray webigii haddau gurayna biyihii ceelashii ku yiilay magaalada ku yiilay dhaniyay noqdeen ma gurin ilaahay mahadin laakiin waa dhanaanoo lama cabi karo waxaan leeyahay marka biyihii macaao la cabi lahaa shan iyo toban kilomitr ay u jiraan sidoo kale waxau baaq u jeediyey dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ay ka mid yihiin qurba joogta asigoo ugu baaqay in biyo dhaamin loo sameeyo dadka ku nool gobolka hiiraan marka waxaan leeyahay dadka heer hiiraana haddii uu haysto hadday ganacsato tahay hadday siyaasiyiin tahay hadday tahay dadkii hiiraan yacni indhay indhe indhay lahaay oo raja ay ku hayda ay tahay waxaan leeyahay dadkaas waa in biyo dhaamis loo raadiyaa oo wixii yacni waxhaystaahu ummaddaas ay u gargaaraan intan haddii ilaahay yidhaaha aan waagaan aan kaga soo jeedinayo idaacada intaa weeye waxa ii weliyo ummaddu sideedaba inay isku gargaartay ku fiican tahay marka haddii biyaha dhanidaa waa halis kuwaan webigii waa gureen marka waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay heer hiiraanaan u sheega anigu hadalkaas wax khaasaan u sheegaa male wixii hiiraan maanta hiiraan wixii danay lahay maanta hiiraan liidan yihiin ha la daneeyo si yacni hadhow ayaguna ay idiin daneeyaan marka waxaan leeyahay waari maydada war hakaahir ay taagan tahay waxaan rabaa yacni maanta gobolka aad iyo aaday uga jajaban tahay biyaha wax kastaba marka waxaan leeyahay arrintaas waxaa laga qabto ninkii wax haysto oo walaala oo hiiraan u dhashay oo hiiraan qalbiga ku hayo saasaan leeyahay yacni in yacni la taxgeliyo dadka ummadda ayadoo dadku la tabaalaysan yahay lacag la'aan oo lacag la'aan oo lacagta shilin soomaaligeed una haysan haddana yacni in biyolaan ugu darsoonto haddana jirto biyola-aanta ka jirta qaybo ka mida gobolka hiran ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadkii iduunyada iyadoo weliga shabeelle uu aada u biyoyareeyey faahfaahinaha ayaha kubahan iska horimaadku dhihi magaalada muqdisho mayba faahfaahinaha kubahan iska horimaadya barqanamadii geega magaalada muqdisho ka dhex maray ciidamo ilaalan ee guddoomiyaha degmada yaakshiida iyo weliba ciidamo ku tirsanaa booliiska iska horimaadkan yamay baa ku dhiyay isgoyska sana oo shalqiibya waa degmooyinka yaakshiid kaaraan iyo weliba shibisa meelase ay ka hayarnaayana ama anhirinaytay ciidamada booliiska ku tirsana inta la ogiyey hal qofood iyo dhimadee iyo oon kaasi oo magaaja ilaah ka koobaya abkoowa oo ku mid tahay cilaalada guddoomiyaha degmada yaakshiida cabdiweliya cabdulaahi maxameda oo dhowaan degmadaasi la magacaabay iska hore imaadkeeya mayba uusa kooyay sida dadka deegaankiyo sheegahayanga ku gadaalmarkiya iyo intoodanga antiya ku gudubanga degmooyinka ama guddoomiyaha degmada yaagsheed isgoodka sanaa dhiniga wadada ambahaasa nasiibka buundo oo hiranaytay ciidamada booliiska taasina yeeshantii intii lamada ilaalahayo iska dhiyanga madaxweynaga hirshabeelle ayaa mayba uusa jarmalka kula kulamay xubno ku tirsan dalkaasi madaxweyne dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed abdi waare ayaa howlo shaqa kurooga dalka jarmalka iyo mayba miilasuusa kulamo kala qaaday mas-uuliyiin ku tirsan dowladda wadankaasi xubno ku tirsan maamul goboleedyada maamul goboleedka berlina madaxweynaha ayaan ku horeyntii mayba kulan kala qaaday xubno ku tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo sharxaad uusa ku siiyay fursadaha maalgalalowka kajara guud ahaan dalka gaar ahaana deegaanada hiirshabeelle iyo weliba sida muhiim iyo ankaata antiilaka gacansi dibandhiska iyo horumaryowka deegaanada hiirshabeelle mas-uuliyiinta dalka jarmalka ee la kulamay madaxweynaga hiirshabeelle ayaa ka ammaanay madaxweynaha dadaalka uusan ka jara horumaryowka hiirshabeelle uusa onaha dhawaayay dalabka ee antiilaka gacansi dibandhiska iyo horumaryowka hiirshabeelle maybana iyo sheegana antiyo diyaaran iyin anti horumaryan kaabyaalka dhaqaalaha iyo guud ahaan dibandhiska maalgalladowka dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo booqda doonana xiisadii maybaan dhexaytay ganacsata iyo weliba shirkada d b wall ee mayba ku teeginta dekeda berbera wararku kuwahaya magaalada berberiya sheegaha inti meelasay ee ku teegantay xiisadan dhehayta ganacsatada dekeda berberi weliba shirkada d b wall ee maamulaasi dekeda oo la sheegay intiiyo iska qobsadana canshuuro kordhin laka sameeya waa badeecadaha ha ku degaayaan ama handegaayan ganacsatada kulanka iyo hatamayba ku socday ama guddiga ganacsatada oo lanku hadala waa dhirafka ku dhalatay go-aanka shirkadda d b wall oo iyo kordhiidii canshuurta dhiniga kalena mayba xakada kajare shaqada dekeda magaalada berbera iyo on ilaa ay hatay aan ku hadalna madaxda maamulka somalilan ciidamo ku tirsan puntland yameyba isku bahayna deegaanaha ku tirsan gobolka bari wararka laku helaayo gobolka bari yameyba sheegahayna anti deegaanaha ama deegaano ku tirsan meelaseya iyo isku bahan ciidamo ku tirsan maamulka puntland ciidamadan ayaa la sheegay intii oo ku bahan saldhigya iyo kalahayan deegaanka buuraleyda ee galgala ee gobolka bari maybana iyo sheegana anti dhiniga deegaanka laka magacaabo jimaama qiyaastii labaatan iyo sideeda kilomitr dhiniga bari kukubeegan deegaanka afurur ee gobolkaasi dadka deegaankiiyo mayba sheegahaana anti ciidamo ku tirsan han puntland iyo kasuunyin meelase ee wedan baabarta dagaalka iyo weliba hana booliiska iyo daraawiish ee naskajaran wararka qaar iyo mayba sheegahaana anti sababtay ciidamada puntland saldhigyadii oo lahaayeen iyo oonbanaayeen deegaanadaasi deegaanka galgala ee onka bahang yaata mashaarlaana bilooyinka inkadambooyi haysatee madaxweynaga jabuuti yaa deeray magaalada muqdisho wafda bileeran ows hogaamiye oo madaxweynaga dowladda jabuuti iyo mayba us deeray magaalada muqdisho maybana garoonka adancadda elborta ka dhawaayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdiga madaxweynaha jabuuti madane ismaaciil cumar geela iyo mayba kumadahay afar wasiir sagaal xildhibaan baarlamaanka jabuuti ee kumida iyo mas-uuliyiin ku tirsan madaxdaas saraakiil ciidanka abwaani iyo fanaaniin madaxweyne geela ayaa mayba uus adag ku jara doona safaaradda cusub ee jabuuti ee katala degmada cabdiasiis ee gobolka banaadir taasey oo la shiidhikay labada kun tomiyo toddobadii booqashada ayaa qaada doonta muddo lama maalin ee maybana saas oo kale uusa seeda doona magaalada beledweyne oo kasuuyin ciidamada dowladda jabuuti ee qayb ku ah howlgalka amison ee wiilwaala shaqaalaha wasaaradaha qaar ayaa landiida intii maraan wadada horumaraasa madaxtooyada wadada sayidka ee horumaraasa madaxtooyada soomaaliya xillo hore mayba laku mamnuca isticmaalka baabuurta shacabka maybana dhowaan saas oo kale laku mamnucay qaar ku mid ee shaqaalaha wasaarado xukuumadda soomaaliya tallaabadan iyo kuwayti ku gadaalmarkii iyo habahen ah ha ku bahay maamulka sare ee madaxtooyada soomaaliya oo madaxa ku saareen arrintan qaar ku mid ee shaqaalaha wasaaradda iyo cabasho badan ku muujiye tallaabadan may bana sheegana anti waddooyinka qaar muqdisho xitaa ayo maro waayana obsiyaha wajahday shaqaalaha d b wol ee soomaaliya shaqaalaha ajnabiga ee ku howlgalaaya shirkadda d b wol ee lakuleeyay dalka imaaraadka arabta ee kasumu soomaaliya ya bilaabeen intii isku bahan soomaaliya maalmooyinka damboy ku gadaal markii hawajahday obsa qaar ku mid ee shaqaalaha shirkadda d b wol ee kasumu magaalooyinka boosaaso iyo berberya sheegeen intii nooliha laska jartay xillo welbanaa iyo la kulamahayaan hanjabaadyo dheeraade meelo dhugun sidaal warkaas kula socotaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shaksigii ku dambooyey weerarka newzealand kudhihi iyo maxkamad laha suunjiye lankii ku dambooyey toogashadii kudhihda newzealand ee shalay lakadili afartan iyo sagaala qof oo muslimiinka iyo maxkamada la horsheenahay maybana langhaysa dacwada intiisu dardhamaaye qofkan oo laka magacaabo brenton tarant oo labaatiyo siyajar ah waanaan dhalada israeli ayaa maybaha ka dhex muuqday shabaga eedaysanayaalka oo hiran ah dharka eeda usooga ama ka tiinadaysan ra-iisul wasaaraha dalka dalkaasi jakinda aden yamayba uu sheegay intii taranta ushaysaday afar qor oo naqshada dhiniga hubke maybanaan taasi ka daray ra-iisul wasaaraha intii sharciga hubka walbadan laku qabado doonaa lama qof oo kale ayaa xabsiga la dhikiyay manajara qof ku mida oo dadkaasi inhiran oo horey dembiya galena nasatare intiya mayba usa anhirnya inti demba dembe usa gali maybana lakuwada inti shanta bila abril markale maxkamad la horsheenaa madaxweyne donald trump ayaa oodka diimada qeexan adeegsaday tallaabada aqalka koongareeska dalkaasi ee usa kajiidaya xaaladda deg dega ee trump usa ka dhawaaqay sababo la xiriira murunka xadka ee maraykanka iyo mexico xildhibaanada dalkaasi oo ka jiraan tumiin lama jamhuuriga ku tirsan iyo mayba meelmaryana diidmada qaraarkana koongareska ayaa mayba uus hadda baahaya sida meelood meela codka lamada aqal si meelayoon ku saaran go-aanka trump taasi oo lanfalana antiya dhiida maybana markii ka horreysay madaxweyne trump uusa adeegsada codka diidmada qeexan tan iyo antiis xilka madaxtinimada maraykanka landooradii trump iyo mayba uska nagay intii uusa muhaajiriinta sharci darada iyo kooyana xadka koonfureed dalkaasi iyo badanjo haayana aanu dembiilyaal ee maraykankana iyo hageli ayan darooga war walaagi dalkii daafa caalamkan oo deeri dhugun sidaal oo aysan hamiignimadan kula socotan idaacadda warsan taninka dhonye warkaan oo jakarta siinsaare farsamadii bilaal tan ii kulanta dambe saasi nabadgelyo